bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wanaagsan ee khiyaarta naga dhegeysanaysa madasa sigistii meel kastaad dunida dacladeeda kaga nooshihiin iyo goob kastaad ku caweyneysaan iyo saacad kastay idin tahayba waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuna soo dhawaada barnaamijka ka faa-iideyso fanaankaaga oo caawa marti noogu yahay fanaan aada noogu soomaaliya ugu qeym dad fanaaniinta qeymaha badan ku jira magaciisana la yidhaahdo alfanaan abwaan xuseen shire ciyaar jecel kula nool magaalada wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london waxaana caawa barnaamijka ka faa-iideysa fanaankaaga idiin daadihineysaanoo magacayga la yidhaahdo ismahaan cabdiraxmaan bootaan ismahaan indhaciiro kuna magac dheer aragsan alfanaan abwaan xuseen shire ciyaar jecel kusoo dhawow madasha sigisti
walaal markuu ugu horeysa ismahaan kuna magac dheer aragsan madasha sidigisti waa markii labaad oo runtii aan ka soo qayb galo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay kulankiina iyo imaanshihiina iyo ixtiraamka aad ii haysaan oo aad runtii aad u baahateen mar kale inaan madasha sigisti aan ka mid noqdo dadka laga waraysto waana soo dhowaa
abwan xuseen waxaad ka mid tahay fanaaniinta soomaaliyeed oo ku nool wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london gaar ahaanna waxaad uga sii tirsan kasii tirsan tahay fanaaniinta la magac baxday qayladhaan kooxda qayladhaan goormaa la asaasay magaca qayladhaanna micnihiisa inaad noo sheegtaan kaa codsanayna
mahadsanid marka ugu horeysa qayladhaan kooxda la yidhaahdo waxaa la asaasay qaraxii hotel shamow bishii september saddexdeedii ka dhacay magaalada muqdisho lagu galaaftay dadka dhalinyaradii jaamacadda ka qalinjibiyey iyo dhakhaatiirtii iyo waaridiintii caloolxumadii halkaa ka dhacday ayay kooxda qayladhaan ayay heystii ugu horreysay qaaday heestaasna qayladhaan baa la dhihi jiray qayladhaanna micnaheedu sidaad u ogtihiin waxa weeye waayadii dee hadda adduunka uu isbedelo telefoonada iyo wararka kale iyo taararka iyo qoraalka iyo internetka ayaa qayladhaan ka ahaa adduunka waxay ahayd markii dhibaata dhacdo ama ama col ha noqoto ama xoola la dhacay ha noqoto ayaa dadku isku qaylo dhaamin jireen oo waa waraayo qayla saas la dhihi jira bola laisku soo bixi jiray marka ereyga qayladhaan la yidhaahdo waa allaarime afgarasho ah dhib inuu dhacay
dhibkaas dhacay oo idinku dhaliyey oo aad usoo saarteen muxuu ahaa oo helaa heerkaas qayladhaan aada soo saartaan
waxa weeye dhibkaasi waxaan umalanayaa qof kastoo xilligaa noolaa ama joogay oo qof weyn ahaa amaba ilmo yarba ha noqdo waxoogaa garanaya waxa weeye waa waxaad garanaysaa dee waa dadku waa dhintaa dadku waa la dilaa dadku waa wax waa ku dhacaan laakiin waxa micnaha foolxumo ahayd arday dhowr iyo labaatan sano wax la berayey oo faraxsan oo hooyooyinkii xilligii dagaaladeed ogeyd hooyadoo canjeerada iyo yaanyada ay ku gadaysay suuqa ay kusoo korisay iyadiina farxaddii ay usoo raacday in halkaa lagu halaagay marka qayladhaantaasu mid ka xun ma ay jirin sidaan isleeyahay xaqiiqiyan sidaasay ku timid marka ereyga raalka qayladhaantu
xusaan shire waxaan ognahay heesihii kooxda qayladhaan ugu horeeyey inay ahayd heesti qayladhaan heesta qayladhaan yaa sameeyey yaase miraheeda lahaa
waad mahadsan tahay marka ugu horeysa su-aal fiican weeye waxaa sameeyey heestaas walaalkay doctor cabdishire ciyaar jecel oo ku nool isaguna waddanka kan ingiriiska gaar ahaan magaalada london oo aanan ku ogeyn inuu runtii uu yahay mu-alif hees sameeye aanan ku oqoon ayaa heestaas runtii sameeyey murugadii iyo caloolxumadii uu arkay buuna ka sameeyey kadibna aniga oo gurigeyga joogu ila yimid wuxuuna igu yidhi heestaan niyahow heestaasa iga timid heestii markaan arkay waan arkay markaan arkayna heestii waxaan damacnay laxan inaan u samayno kadibna waxay fursan weyday jooqle oo aniguna walaala aan nahay inaanu inaan raadino kadibna anagoo wadana qalqalna gubeer annagoo ku hayna oo intaas laxanku noo saaran yahay ayaanu wembley meel la yidhaahdo u k da ka tirsan london ugu tagnay kadibna adigu heesta sidii baan laxanka jookla ku saaray heesta laxankeedana jooklaa sameeyey miraheedana cabdishare ciyaar jecel baa sameeyey fanaaniin aada u qiimo badan oo waddanka soomaaliyeed caan ku ahna way qaadeen runtii
waxaa soomaalida dalka dibadiisa iyo gudihiisaba maaragtay markasta afka lagu hayaa inaad tihiin shan wiil oo ilma maaragtay ciyaar jecel ah marka shantiinaas ma u dhamayd heestaas khayladhaan mase maaragtay laba ama saddex baad kaga jirtaa
waad mahadsan tahay horta reer shar ciyaal sheceshu sidoodaba odaga aabbahay ciyaar jecel waxaa loogu bixiyey isaga wuxuu ahaa xilligii baadiyaha ninka keliya afkiisa la dhegeysto oo ciyaaraha aada ugu xeel dheeraa marka kolleyba geedba dhacankiisu dhalaa baa la yidhi reesharo haddii hadda la yidhaahdo kulligiin fanka soo wada gala waa waxaan u malanaya qof kastaba inuu lambarka xagsan karo laakiin adigu saddexdeeda nin cabdisharaah doctoorka oo gadaal nooga soo biiray jooqlana isagoo labiiyo toban sano jira ayuu heesaha hergelay wuxuu kamid ahaa dadkii kaalinta koobaad geli jiray buu kamid ahaa aniguna markii dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ayaan dhiganaya ayaa waxaan ayay ayaan waxaana bilaabay cabdina isagoo dhulkan jooga oo nin weyn oo jaamacad dhigto oo looyaraha ka shaqeeyo waa isna galay marka adigu saddexdeenaas nin weeyaan kolleyba khayladhaantuna dee ummadda soomaaliyeed inta samaha jecel oo dhan waa dad taageere iyo dad wax kusoo kordhiyey iyo dad heesaha u sameeyo waxaa jirta hal heeso calanka ku saabsaneed oo gabar aanan aqoon oo ruqyo la yidhaahdo oo kadibna aan baranay ay ay noo dhiibtay oo aan keligeed heestaa darteed xafladdii kow iyo kontonkii guuradii calanka aan darteed u samaynay baa jirtay marka micnuhu kheyladhaantu waa way ummaddu way tiro badan yihin marka saddexdayadaas weeyaan hadda
heesta khayladhaan saddexyadaas weye
okay xuseen heestaas khayladhaan miraheeda waxma nooga sheegi kartaa madasha sugista caawa aad baa maaragtay looga buuxaa laguna dhegeysanayaa dad aada u qiimo badan oo soomaaliyeed oo wadaniyan baana soo gala marka waxay jecel yihiin bal inay dhegeystaan heesta khayladhaan haddaad maaragtay xoogaa bal miraheeda maaragtay naga dhegeysiisid
waad mahadsan tahay horta khayladhaan haddu xilli horey ahayd laakiin qalqal nagu beer ardadii qalin jabinaysay khasaarahana gaaray waa midaan qiila loo hayne cumar xaaji kaarajiye waayeel kaarajiye daa-uud dirir kaarajiye quraan ruuggii ina cadow qoorta laga gooye doctooradii wax qari jiray qamarna may dhaafin qabrigoo galaadha aan taqaabka aan nahay adigu heestu way runtii way tiro badnayd qurac jabay sidiisii qaranka mowlacay qabrigoo galaadha aan taqaabka aan nahay qumaati u toos soomaaliya waad qaribanteene ayaa ereyadeeda ka mid ahayd heestaas
okay heestaas waxaa la sameeyaan u malaynayaa shantii december labadii kun iyo sagaalkii
ahay waa markii qarax laba maalmood kadib heestaasuu bahaa heestax weeye qaraxoo markuu bishii saddexdii december buu dhacay shantiina banaankii taalle heestu waanad og tahay heesuhu wakti dheer bay qaataan samayntooda laakiin waxay u ahayd heestii ugu ugu ugu daksiyaha badnayd bay ahayd fanaaniinta qaadaysana way oynayeen oo way ilmeynayeen habeenkii markay dubahayeen iyo markay qaadayeen marka runtii fanaaniintii qaadaysay nimco yaasiin iyo amino dhuul iyo cabdiraxmaan gaas iyo cabdixakiin ciise geedi farayare iyo jooqle iyo aniga runtii waan ma garanaysaa waan ugu waan ugu mahad celinaya
su-aasha labaad baan jeclahay abwaan xuseen inaan ku weydiiyo abwaanna waa tahay fanaanna waa tahay waana jecel lahay adoona garaar nooga dhigin inaad noogu luuqaysid oo maalin markasta bishii dhamaadkeedaba madasha sugista waxaa laga soo daayaa barnaamijka fanaaniinta maaragtay hadda soo korasiyo codadkooda marka dee adoo fanaan weyn oo soomaaliyeed oo la yaqaano caaweyto bal inaadan gaaraar loogu sheegin oo bal heesta siday codkeeda u tahay mid adoona maaragtay muusig haysan inaad noo qaado waad jeclaan lahayn su-aasha kaloo labaadan ku weydiinaya waxay tahay heestan kawaankii dadka aad tiriseen maxay tahay maxaase micnaheedu yahaa ka wadeen
kawaankii dadka waxa weeye micnaha heesta khayladhaanta markaan soo saarnay kadib waxaa maseejo fara badan oo cabsigelin ah ayaa horta nagu soo dhacay qaar telefoonada ayay noogu soo dhaceen oo heesta lafteeday ku dhex jiraan waxaana la dabca inaan aamusiyo oo lagu yahay reer shar ciyaar jecelow haddaadnan badda aad ku jirtaan aanan ka bixin waa laydin halaagayaa kulligii heestu sidaasay horta kusoo baxday cabdi shar ciyaar jecel baa sameeyey marka cirka soo disho waa inoo dagaal waxa weeye wuxuu tusayaa diig diiggubadda waxa waa dili karaa dunida maantaana dabarka iska jara oo la dirira qoomka diinta ku qaraarta dabadeed ha lay dilo anoo xaqa dardaaraya adigu marka waxa weeye kawaanka dadka waxay ka hadlaysaa micnaha waddankii dadki dad inay ka dhigteen kawaankii dadka meel dadka lagu qalo ma garata debi geyso weyn lada waad shaa u diidaa harkee dadkaad dooxateen daarahood ka qaxay ceelashii u diday yaa daba gasheen oo sii daba daba gasheen dadka kuwii ka dhigayd kawaankii dadka darajadaan rabtaan waa idiin doqonibe heestu sidaas ayay horta ahayd oo waxay way hees ka sheekaynaysay hees anagana lagu qalgelingelinay marka anaguna waxaana tusaynay inaan micnaha aanan cabsi iyo midna ay jirin hawsha ay socotay marka run ahaantii heesahaas wadanigaha waxaa naga soo gaaray runtii magaranaysaa in laga cabsi geliyo laakiin waxa weeye waxay maadaama dad muslim aan nahay waxaan ognahay geeridu qofku bilaadanka one hal mar inuu dhinto marka taas ayaa runtii keentay in micnaha aan hawshayna sii wadno marka heesaha ma luuqda heestaad doonayso ma qaylo dhaan baa mase kuwa ka dambeeyaan ha su-aasha
maadaama ay heesuhu ay dad badan kala kala nooca qaad qaadayeen adigu waa usoo waa usoo degan doonaa heesaha micnaha aan qaadi doono haddii ilaah yidhahdo okay su-aasha saddexaad waxay tahay xeeldhibaanow xaal qaado maxaad uga jeedeen maxayse tahay yaase heestaa sameeyey
xildhibaanabay xaal qaado micnaha way ereyga xildhibaan waxa weeye waa qof ereyga markii la micneeyo af soomaali xildhibaan waa qof xilku dhibaya weye xilku nin xil qaaday eed qaad baa la yidhahdaa xilku waa shay micnaha ninkii damiirle uu dhibo weye qaadidiisa marka ereyga xildhibaan la yidhaahdo ayaanu aragnay in nimankii baarlamaanka laga soo xulay in aysan sidii la rabay oo xildhibaanku ereyga magaciisa uu ahaa ay runtii ay gafeen marka markaan aragnay in micnaha aysan dhaqdhaqaaqaynin markaan aragnay markay laba madax madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu markay isqabsadaan inay laba saf kale noqonayaan kadibna ay noqonayaan inay micnaha waxa weeye ay buuqaas iyo waxa ay ka faa'iidaystaan adigu heestu sidaas ayay ku timid waxaana sameeyey doctor cabdi shire ciyaar jecel oo runtii heesaha wadaniga oo dhan badana isagu sameeyey ayaa heestaasu sameeyey marka waxay ku timid xildhibaanadaas oo oo runtii bartay caadaystay in micnaha arrintoodu ay noqoto inay inay micnaha ay ka faa'iidaystaan oo si ay magaranaysaa ma aqaan de wax uun ay maaragtay ay qadan maalmeed ay ka dhigtaan oo kale marka heestu sidaas ku tegay
okay su-aashayda kale hees kale oo aada maaragtay aada dadka u wada jeclaadeen baa jirtay oo maaragtay meel kasta laga dhegaystay oo dadka aada u kicisay baa jirtay heestaasna waxay ahayd shan boqol oo xildhibaana beese loo heli maayo maxay tahay micnahaad uga jeedeen shan boqol oo xildhibaan beese loo heli maayo maxayse ku dhalatay inaad heestan keentaan
heestaas waxaa sameeyey abwaanka weyn allah weyn ee layaa mustafa sheekh cilmi oo kamid a sana abwaanada waaweyn ee soomaaliya kamid ah heestii waa lagu kufaa waa waa kibirka waa waa lagu kufaa lagu kala jabaa kibirka sababtuu hitler kiciye dagaalka horeyste faras adduunyada kurteed kol inuu qabsado u kalahay aroor ninkii sameeye weeye allaha daysto ayaa sameeyey heestaas micnaheedu waxa weeye shan boqol iyo intaasoo xildhibaan iyo konton xildhibaan baa soomaaliya ka jirtay xilligii dowladdii kumeel gaarka marka shan boqol iyo konton xildhibaan adduunka maraykankaad aragtay kama jirto ruushkaad aragtay kamay jirto waxa weeye marka runtii waxaa la yaab noqotay waddan sideed milyan ah oo weliba kala googo-an in sidee in shan boqol iyo konton xildhibaan micnaha laga soo laga soo xulo kadibna shan boqol oo xildhibaanba mushaarkoodaba dawlad fakriga waxba aan haysan oo iyadu baryotamaysa in shan boqol iyo konton xildhibaan loo soo istaajiyo runtii inay noqdaan marka way noo cuntami weydeen marka shan boqol oo xildhibaan ayaanu heestaas ayaan qaadnay runtii labadii heesooda xildhibaanba way aad bay uga xanaaqeen xildhibaanadu telefishinadana xataa mar laga soo daayay telefishinadii bay damceen xataa inay ka joojiyaan marka heestaasu sidaas iyaduna ku timid
dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan madasha sigisti waxaana caawa marti noogu ah madasha sigisti abu alfanaan abwaan xuseen shire ciyaar jecel aan kusoo casilnay madasha sigisti abwaan su-aashayda kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan heesta kale oo aad iyadana soo saarteen oo hees aada u qaybo badan oo kayro leh oo soomaaliya oo dhan iyadu laftigeeda kicisay oo ahayd soomaaliya waa iid soomaaliya waa iid heestaas sanadkeebuu soo baxay goormaadsa samaysan yaase heestaa sameeyey
heestaasi waxaa sameeyey cabdi doctor cabdi shariif ciyaar jecel waxaana heestaa la sameeyey markii uganda loogu yeeray sheekh shariif iyo ra-iisul wasaare farmaajo iyo iyo iyo qaar kale oo oo qabqablayaala la isugu yeeray kadibna micnaha runtii dawladdii halkaa jirta lagu riday ayay heestaas ku soo baxday annagoo markaa aaminsanayn in markaasi ra-iisul wasaarihii farmaajo uu ahaa nin runtii isku iyagoo dawladdu ku meel gaar ahayd waxba haysan isku dayayey inuu waddanka wax ka bedelo oo dhaqdhaqaaq la helay oo isla markii meeshii la tagana la casilay marka waxaanu u aragnay inay markaas soomaaliya la doonayaba wanaag inaan lala rabin markaas sidaasay kusoo baxday cabdishiraar sameeyey laxankana waxaa sameeyey axmed naaji axmed naaji sacad baa sameeyey aniga iyo cabdidiini ninka la yidhaahdo iyo xaawakiinna waan qaadnay muusigeedana waxaa taga mustaf karama sidaasa heestaas iyadana ku timid
okay su-aasheeda kalaan ku weydiinaya abwaan xuseen waxay tahay heestan la yidhaahdo magaceeda ambashatoor mahiga ambashatoor mahiga goormaa la sameeyey maxayse micnaheedu tahay maxaase idinku dhaliyay heestan inaad samaysaan haddaad tihiin qayladhaan kooxda qayladhaan ambashatoor mahiga wuxuu kamida wuxuu ahaa ninkii mas-uulka uga ahaa u n ta soomaaliya oo u xil saarnay tansaaniyaankaabuu ahaa ninkaas oo runtii qayladhaantu ay raadaarka saartay markii dambe oo la arkay inuuba isagu wuxuu doono waddanka ka samaynayo oo runtii shir la rabay in soomaaliya laga dhigo meel ka mid a ama ha noqoto puntland ama ha noqoto xamar meesha irtaba ha noqoto ayaa wuxuu u wareejiyey dhinaca kenya marka oo loo yeeray haddana nimankii warlooyada aha qaarkood iyo dawladdii la isugu yeeray iyadoo markaas aan u arkaynay in dawladda marka halkaa ka jirta la doonayo in inay inay shiiqiyaan nimankii maamul goboleedyada ahaa isaguna uu shirka iyadoo lagu qaban karo soomaaliya gudaheeda in micnaha halkaa lagu qabtay oo oo ay noqotay business in qarashka ku baxaya micnaha micnaha u n ta iyo dadka iyo tegaya ay kala qaataan marka anaguna aan rabnay shirka soomaaliya in lagu qabto wixii lacag ku baxaya soomaaliya gudaheeda lagu bixiyo marka ambasador muhinga marka raadaarku markaasuu qabtay sidaasay heestaa ku timaad mudane bakamuunow u n ta madaxdeedu ma og tahay dhibaatada ambashador mihiga wado mise mise waaba la ogto miisku garaacayaad ka maqsuuday adiga inaan madax bannaan oo qaramada mudoobay miis aan ku leenahay taas miyaad ilowdeen ilaa baa maqlaayeen murugooday adigu shir shirka wuxuu yidhi shirka uu shirka uu mareegayo shaqoolka uu dhigayo sidaas waa diidnay soomaalida meel ka mida iyo iyo iyo iyo muqdishobaha loo raro shirka soomaaliya hala geeyo aduu sidaas heestaas iyadana iyado cabdishare ciyaar jecel baa isagana sameeyey iyadana heestaasna saa sameeyey
okay dhegeystayaal waxaad naga dhegeysaneysaan madasha sigisti oo caawa marti inoogu ahaa alabwaan fanaan xuseen shire ciyaar jecel barnaamijkaasoo magaci la magac baxay ka faa-iideysa fanaankaaga waxaan jeclahay su-aasheeda kale inaan ku weydiiyo kowdii octoobar labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaa tagtay magaalada muqdisho waxaan ogahay adi waxaan daawanaynay adiga oo qaba dharkii milatariga oo maaragtay tuutihii qaba soomaali dhan badanna aada lagugu soo dhaweeyay aeroboortka aadan cadda aeroport maxaa kugu kalifay adoo fanaan ah oo maaragtay inaad tuutihii gashatid in maaragtay aada muqdisho ka degtid oo inaad maaragtay ciidamadii milatariga soomaaliya adoo heesaya oo maaragtay ooyaya hor taagan maxaa keenay arrintaasoo kugu kalifay xuseen
mahadsanid marka ugu horeyso anigu micnaha runtii siyaasi ma yihi waxaan nin jecel baan ahay in waddanka uu hagaago aniga oonan magaranaysaa ama ama ama ha noqoto gobolaysi ama ha noqoto qabiil ama wax kale ha noqoto midna aan runtii aysan ugu jirin oo soomaaliya doonaya inay hagaagto markii dawladdan hadda kumeel dawladda tan hadda la sameeyey federaalka la sameeyey waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee taageeray dadkii heesaha u qaaday baan ka mid ahaa runtii micnaha taageerayey kadibna waxaan tegey taageeradaydii waxaan la tegey magaalada muqdisho si ay qeyladhaantu magaalada muqdisho iyo soomaaliya gudaheeda ay ay u gasho kadibna adigu si fiican baa la iisoo dhaweeyey shacabkii meeshaa dego si fiican bay iisoo dhaweeyeen kadibna ciidamadii baan usii gudbay tutaygaan gashaday qori baan qaatay dhufays baan galay adinku waxaad arkayseen keliya anoo heesahaye toban cishaan ku jiray marke iyo meel udhaxaysa iyo baraawe kadibna waan soo noqday ciidamada maalin dambe saddex kun oo askari meel ay joogaan oo la tababar ku jiraan baan tegnay adigu heesaan ka qaadnay wadanay ah waana laga qudbeeyey askartii adigu labaatan ka midana way suuxday runtii laba habeen kadibna showgii ugu weynaayay magaalada muqdisho shan kun oo qof ay kasoo qayb gashay iyo madax ayaanu dhignay dadkaasoo lacaglaan kusoo gelayay weliba oo magaca qayladhaan tigid ah watay marka runtii waxay ahayd wax lama iloobaana runtii inkastoo aniga shaksiyadayda sidii anigu aan u doonayey iyo sidii aan u rabay iyo sidii anigu aan ku aan aan ku taamayey aan runtii aan aysan noqon haddana waxaan u tegay dhiirigelin dadka iyo dalka iyo dawladdii markaas ka talinaysa meesha
waxaan caawa aada ugu mahadnaqayaa dadweynaha soomaaliyeed oo ku jira madasha sigisti oo kasoo qaybgalay barnaamijka ka faa'iideysta fanaankaaga oo ka socda madasha sigisti aada baan idkugu mahadnaqayaa abwan su-aashayda kale oon ku weydiinayo oo labadan beri ugu dambeysay ka socotay madasha sigisti oo aada loo falanqeynayay gabdho badan iyo wiilal badanba ka oohisay maaragtay soomaalida maanta dhibaatada haysata oo taabatay aan isdhihi karana waa heestii maanta isu keentay soomaaliya weliba gaar ahaan madasha sigisti aada maaragtay heestaas maaragtay dadka u taabatay gabra heestaa gabra yaa sameeyey yaa miraheeda lahaa maxaase idinku dhaliyey kooxda qayladhaan heestan gabra
waad mahadsan tahay horta marka ugu horeysa su-aal aada u fiican wey runtii waana mid aan u baahnaa in la weydiiyo horta gabra waa generaal ethoobiana weye wuxuu ka mid ahaa two thousand six generaladii ka yimid magaranaysa ethoobia oo soomaaliya u yimid inay la diriiraan maxaki maxaakiimta iyo al-shabaabka gudaha ku jiray ayuu horta ka mid ahaa kadibna wuxuu noqday nin ku xididaystay oo aan runtii ka bixin soomaaliya sida ii muuqanaysana aniga ii muuqatana uu noqday hadda nabadoonna ka yahay madaxweynena ka yahay ra-iisul wasaarena ka yahay wuxuu kastana isagu ka yahay xaqiiqa markaan indhaha laga saabanayn kadibna khayladhaantu waxay aragtay gabra inuu waddanka soomaaliya halis ku yahay heesatan fikraddeeda kooxda khayladhaan baa horta ayaa ayaa marko ayaa ayaa micnaha lahayd laakiin waxaa sameeyey nin dhalinyaro ah oo la cabdullaahi cali madoobe oo birmingham maga waddanka u k jooga oo dhalinyaraha buu same ayaa sameeyey ujeeddada iyo sida loo samaynayana annaga ka tashanay oo ka shirnay heestu sidaas ayay ku samaystay la yidhaahdo gabra generaalka la yidhahdo
barnaamijku runtii iyo gabagabadiibuu ku jiraa xuseen maxaad jeceshahay maantay madasha sigista dadweynaha soomaaliyeed oo dibadda iyo gudahaba caawita kaa dhegeysanaya in heestee aada jeceshahay caawa bal inay ku dhegeystaan aada jeceshahay inay maaragtay kaala qayb qaataan oo ku dhegeystaan heestee caawa kugu asdhihi kartaa waad u qaadi kartaa
horta waxaan rabaa horta heesta heesta gabra inaan horta idiin tiriyo iyadoo horta miro ah way dheer tahay fanaaniin afar fanaan ayaa qaadaysay aniga oo xuseena iyo fawsi fanka iyo cabdullaahi cabdi wehliye iyo nin la yidhaahdo cabdullaahi axmed iimaan baa qaadaya marka waxaan rabaa heesta ujeedadeeda inaan idiin micneeyo idina sheego sababtoo anigu midda hadda igu weyn weeyaan gabra ninka la yidhaahdo gabra oo runtii ah genaraal dagaal dagaal ah waxa weye genaraal mar baa waxaa jirta cumar xaaji masale allah u naxariistee ayaa wasiirka waxa laga dhigay caafimaadka isna wuxuu ahaa military marka waxaa la yidhi maxaa wasiirka gaashaandhiga waxaa laga dhigay caafimaadka wuxuu yidhi aniga dadka sida loo dilaa la baraya sida loo daweeye ma baran genaraal gabra waa genaraal ciidan ah waxaan aad uga xumahay genaraal ciidan ah intuu brofesor dhowr iyo dhowr iyo lix shahdo kala wata inuu intuu u yeero uu wuxuu doono ku yidhaahdo oo wuxuu doonana isagu uu sameeyo inuu oday ugaasa uu ku yidhahdo ugaasnimada waa kaa qaadaya mid nabadoona uu ku yidhaahdo xilka adiga waa lagaa wareejinaya in uu maamulada dhan ee la dhisayo dhan kulligood oo dhan uu mas-uul ka yahay kuwa hadda la samaynayana uu samaynayo kuwa horey u jirana uu horboodo taasna maanta ay u muuqanayso in haddii aan laga gaarin in maamulada hadda loogu talagalay in hadda etoobiya ay tiri baarlamaankeedu u ansixiyey maamulkii doonaya inay ugu soo biiro annaga uu nagu soo biiro waa u furan yahay inuu etoobiya kusoo biiro taas oo runtii aad u arkayso waddanka kan sideetan sideetanka malyan oo etoobiyaanka ah inay doonayaan sideedan malyan ee badaha kale noocaa leh dhulkooda inay la wareegaan waana muuqanaysaa haddii markaa shacabka iyo ummadda iyo waxgaradka aysan kicin oo aysan runtii aysan arrintaa ka dhidhin waxay noqonaysaa xilli aan xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen haddaan laga gaarin waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa meel kasta oo ay joogaan soomaalinimada ereyga la yidhaha waa erey cajiiba waxa weeye qabiilkan xun oo aan micnaha badan lahayn ee dadka dadka ee dhibka cudurka ku noqday waxaa ka weyn qadiyadda iyo jinsiyadda iyo diinta iyo luqadda iyo aragga ayaa ka qiimo badan waxaa loo baahan yahay sidii lagu badbaadin lahaa talinkeeda in la qabto wuxuu yidhi geyiga soomaaliyeed gabrow adigaa xukuma wasiirka garsoorka iyo gaashaandhigu waa adiga dhibteenna adow adigow guntaday hooyada gablanka adaa dhasheedii gabawaroo gumaadka carruurta iyo gaboodfalka magac ku helay kuwii garramee isfahan ka gaara wixii qaldama adaa gashi kala dhex dhigay misena godobtooda jecel gabrow gogoynta dalkeenna iyo adigaa gobolaysi wada shabaabka adiga u gurmada rasaasta adiga u gudbiya adigaa adaa adigaa guusheenna necab gabrow wuxuu geed yidhi mar hore haddaan gabalkay ku jirin wallee gudinay aniga salkayga ma goyn karteen qabbaankaad garabsatiyo daciif magaciisa gubay shisheeyaha mooday gacal taariikhda xumaan ku galay godkooday qodanayaan cadaawaha gaamurow dafana nagu naaxayow talada noo goonida guddoomi ayaa ku yidhi adaa geesh nagu dul furay adaa adaa gowracay shacbigii adaa guryaheenni gubay asayda gabdhaha u xiray gabrow waxa weeyaan marka runtii dhulkeen dhulkii gacan kuma jiro gumayse ayaa hantiyey go'aanka etoobiya giddiga lagu maamulaa haddii aan laga giigelan amaan guluf laga horgeyn gabbood maran baa xigtee soomaalay garadan taayoo garaad iyo xoog midee geerida waa loo dhashee gunnimo lama qaayibe ges iyo diid waxaan ku qaban run ahaantii waxa weeye horta heestii gabra wataas laakiin waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo hees anigu aan miraheeda sameeyey intaadan soo gabagabayn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa tahay siyaasadda lafteeda aad ku jirtaa waan ogahay meelo badan oo aad ka hadlayso waan arkay adoo fanaan ah oo abwaan ah siyaasadda inaad gashid ayada maxaa kugu kugu keenay inaad gashid maarta
ismahanay siyaasadda uguma jiro inaan siyaasi noqdo anigu laakiin xoogaal waxaan u ahay waddanka soomaaliya wax dhibka ka jiroo dhan baan la socdaa sababto maadaama heesuhu ay yihiin qayladhaan ma noqon karo dibi ma garanaysaa maro loo lalminayo oo dibiga isbayn oo kale maro loo lalminayo hadba hirdinayo ma noqon karo waxaan heesaha usam u qaadayaa waxa weye waddanku inuu hagaago laakiin anigu lagama yaabo siyaasi inaan noqdo lagama yaabo inaan soomaaliya aan siyaasi ka noqdo wax suurtagala ma ah laakiin inaan waddanka xalkiisa ogaado iyo sida uu yahay qadiyadda iyo waxa igu jira ayaa keenay run ahaantii laakiin anigu siyaasi maaha laakiin waddanka xoogaal baanu ahay waxa ka jira okay su-aashayda ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeye abwaan xuseen waxaad og tahay ilaa soomaaliya burburkii labaatan iyo shan sano kadib weli koo iyo sagaashankii waxaa kasoo hadda waxaa laga joogaa labaatan iyo shan sano labaatan iyo shantaas sano kadib soomaaliya inay weli ku jirto burbur iyo iyo iyo iscayrsi iyo dawlad la-aan weli maaragtay dawlad lagu hada isku taagta inaanan weli haysanin hadda ugu dambeysana aada soo saarteen fanaaniinta qayladhaan heestii gabra ugu dambeysay waddanka inuu etoobiyaan haysto maxaad soomaalida kaa dhegeysanaysaa madasha sigisti oo qurba joogta adduunka oo dhanna ay soo galaan caaweyto maxaa adiga qalbigaaga ku jira ood isdhihi kartaa waddankii waa ku dambeynayaa oo fikirkaaga ku aadan bal soomaaliya xaalkeeda iyo meeshay ku dambayn doonto
waxa weeye waad mahadsan tahay horta walaal aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan qalbigayga waxa ku jira wax aada u tiro badan wuxuu yidhi haddii lay qali lahaa qabiir lai gelin lahaa waxaan qabiir sheegi lahaa buu yidhi waxa weeye qalbigayga wax badan baa ku jira waxaa qalbigayga ku jira waxaan jeclaan laha waxa qalbigayga ku jira ilaahay dadka inuu geliyo qaarkood ma wada geli kare qaarkood inta badan inuu geliyo markaad aragto laba qof oo soomaali ah labadooduba waxa weeye waa kala ra'yi waa kala ra'yi isku ra'yi ma ahan midba meel kale ay afka saareen waxaa lagu sameeyey qaybi oo xukun waxaa la dhihi midkii ugu xumaa abid soomaaliya soo marin baa hadda ay gacanta kula jirtaa waxa weeye maamul kasta si waxaa loo sameeyey si qabiil ah ayaa loo sameeyey ayagaa la doonaya laftooda inay islaayaan dhinac kastana waa iyagaa loo maamulaa mid mid xiriir la leh ma leh labada qofoo soomaaliga hadday isku yimaadaan midba wuxuu taageersan yahay maamulkiisa iyo qabiilkiisa waa marka la doonayo ummad in la kala fogeeyo waxa weeye micnaha waa dhibkaas waxaan odhan lahaa aniga qalbigayga ku jira wallahaya haddaan int haddaan dadku kicin oo dhibka jira maanta aan laga fiirsan maalin maalmaha ka mida ayaa qofka nool ka shallayn doonaa markuu qabiil iyo maamul meeshuu dega ka tirsan uu taageersanaa in wuxuusan ogeyn waxuusan ogeyn in hoostiisa ay kaga timid soomaaliyana waxaa la doonayaa etoobiya in lagu daro laba calina isma weydiinayso laba cali isma weydiinayso in soomaaliya raba etoobiya in lagu daro waxa weeye waxaan odhan lahaa inta aad weli nooshihiin oo weli aad jirtaan oo hadda wax walbaba taariikh bay leeyihiin sanad qolo walbaba taarikh mar waxa weeye waxa weeye sayidka taarikh buu lahaa micnaha waxa weeye cid kasta taarikh saasaa loo lahaa nimankii kacay ee dhallinyarada ah iswail taarikh bay lahaayeen dadkan hadda nool oo hadda nool waxaa loo bahan inay taarikh yeeshaan haddaysan taarikh yeelin rag baa taarikh ku yeelanaya sida gabar oo kale ayaa taarikh lagu yeelanaya
dhegaystayaal weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii ka faa'iideysa fanaankaaga oo caawa martii inoogu ahaa abwaan alfanaan abwaan xuseen shire ciyaar jecel caawa intaasaan kusoo gabagabayneynaa weliba abwaan dadweynaha madasha sigista ku jira waxay jecel yihiin inay kusalaamo badan maaragtay ku salaamaan heese badanna inay ka hadalbadaan waa dhici kartaa oo maaragtay heesahaas insha allah aad kala qeyb qaadan doontid dhegaystayaal waxaa barnaamijka ka fiirs ka faa'iideyso fanaankaaga idiin daadihinaysay anoo magacayga la yidhaahdo ismahaan cabdiraxmaan bootaan ismahaan indhaceere waxaana caawa marti igu ahaa madasha sigiistii alfanaan abwaan xuseen shire ciyaar jecel aada iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa abwaan casimaadda aan kugu soo casimay madasha sigiistii oad iga aqbashay aada baad ugu mahadsan tahay waxaana madasha sigiistii uga tegayaa taqwada ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu